You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
inkastoo suaalaha inay ku jirto inkastoo xawaaladuhu ay door weyn maanta ka ciyaarayaan dhaqaalaha soomaaliya haddana eh, maadaama dad badan oo soomaaliyeed dibadda u baxeen eh, iyagiina dependency bay abuureen Eh, waxa weeyaan qof walba qoys ama laba qoys buu wax u dirayaa Eh, dadkaas eh, dadaal weyn marmar qaarkood geli mayaan eh, inay dalka gudihiisa wax kala soo baxaan oo ay dalka gudihiisa eh, shaqo ama dakhli ka abuuraan marka dependencydu eh, heedaha caalamiga iyo dowladaha adduunka ma aha keliya Eh, waxa weeye xawaaladahan eh, diasporadii isticmaalaya oo iyaguna eh, another form of dependency abuureen waa garta marka qofka wax loo diraayo in la yiraahdo ama ku shaqaysa ama wax ku soo saar intii wax un afka uu gashada loo diri lahaa saas weeyaan waa gartay em, musuq maasuqa inagoo hadda aan ka hadlayn ama dowlad hadda jirta ama mid ka horreysay sanadihii u dambeeyey oo dhan eh, caalamka ama hay-adaha qiyaasa ama sameeya musuq maasuqa nambarka ugu hooseeyaanu ka gelaynay maxaad is leedahay eh, guud ahaan waxa sababa inaynu meesha ugu hooseysa tagno waxaan filayaa badiba ma- eh, maadaama lacagaha eh, dalka ka soo baxa horta ay kooban yihiin lacagaha ballaaran oo dalka soo gelayay dibadday ka imaanayeen Eh, hay-adaa bixinayay dalal baa bixinayay dalalkaas mar kastoo ay xisaabtamaan lacagtoodii maxaa lagu qabtay eh, waxay arkayaan in natiijadii dhulka eh, ay ay- ay arki karayeen inay yar tahay oo mashruucii ay ku soo talagaleen in maalan eh, boqol qof eh, tiro yar baan soo qaadanayaa boqol qof cunto loo qaybiyo inaysan boqol gaarina ay maybe konton loo qaybiyey Eh, waxay ka imaan kartaa lacagaha kaashka ah oo maalan caddaanka ah oo oo dowladdu ama hay-ado la siiyey oo mushaaraadka loogu talagalay Eh, keyska hadda maalan waayahan dhowaan laga hadlaya waxaa ka mid ahayd eh, dowladda maraykanka oo ka joojisay ama hakisay boog inay dib u soo noqotay eh, mushaaraadkii ay ku kabaysay ciidan ciidamo soomaaliyeed maxaa yeelay waxaa sabab laga dhigay eh, kumanu kalsoonin eh, lacagtii sida loo kharaj gareeyey Eh, waxaa kaloo imaan karta eh, eh, inay dadku arkayaan dad badan oo dowladda ku dhex jira ama ama dowladda ku laban eh, oo dhaqso maal u yeelanaya oo oo dhaqso ladnaan xoog leh ama awood dhaqaaloo fiican ka muuqato waxay kaloo ka imaan kartaa in eh, maalan cases badan oo sidii eh, caalamiga soo baxay oo maalan laca- lacagihii soomaaliyeed oo dibadaha jiray oo lasoo ururinayay iyo niman dalaaliin oo ka dambeeyey iyo shirkado la qoray oo waxaala noocaasa eh, kontraadi la siiyey oo- oo la- oo maalan muran ka taagnaa marka arrimahaas oo dhan yaa yaa waxay keenayaan in eh, shaki laga qabo in loo arko in eh, xakamaynta masuq maasuqu ay daciif tahay dalka sidaas awgeed baanu nambarka ugu hooseeya galnay.
sidaa darteed baan waa Ee, xawaaladaha in yar baad ka hadashay ee, gaar ahaan inay dhici karta inay qayb ka noqdaan eh, dependency-ga ama ku tiirsanaanta gacan hoorsiga Ee, baryahan waxaad moodaa eh, dalalka reer galbeedka xawaaladaha soomaalida inay dhibaato isku hayeen oo eh, iyadoo la leeyahay waxaa lasoo saarayaa shuruuc eh, la dagaalanta eh, maalgelinta argagixisada ama eh, waxaan ay dhahaan money laundering oo macnaheedu yahay lacago ama si sharci darra ama tuuga ah oo la rabo in la xalaaleeyo marka xawaaladuhu eh, sidee bay shuruucdaas eh, ku fulin karaan bay kula tahay maxaa howlaha ama ama caqabadaha hor yaalla iyo sida hadda waxyiin adduunka oo dhan israel keliya maahan horta mar kale aan ku noqday xawaaladuhu inkastoo ay dependency dowr ka qaadanayaan haddana waa maanta dhaqaalaha soomaaliyeed meeshuu marayo iyo kalsoonida dhaqaalihii soomaaliyeed lagu qabo hooseysa Eh, aan sii siiba bankiyadii eh, soomaaliyeed lagu qabo waa lagama maarmaan jiritaankoodu iyo iyo inay sii jiraan oo sii socdaan dowrkaas ku sii jiraan xawaaladuhuna waxay ku dadaalayaan dalalka adduunka badiba inay sharciyada ka jira oo la dagaalamaya lacagta money laundrinka iyo waxa terrorist financing lagu magacaabo inay sharciyadaas intay awoodi karaan ay fuliyaan haddii on the book la fiiriyana way ka soo baxaan shuruudahaas dalalka kala duwana ay joogaan midda keliya laakiin oo ayna xawaaladihii si sugan u sheegi karin waxa weeye lacagtii markii ay soomaaliya u gudubtay yaa qaatay ama identitydii qofkii ama dadkii lacagtu aadaysay taas weli duwaanuhu kama qanacsana oo waxay ka baqanayaan inay haddii la kuuronya dad aan ehel u ahayn inay lacagti helaan ay marmar gaadho sidoo kale bankiyadii soomaaliyeed waxbana xiriira lama laha arintaas oo meeshii la rabay inay bankiyada qaarkood la isticmaalo meeshay ka jiraanba ama bankigii dhexe siiba la isticmaalo oo bankigii dhexe markaas uu u gudbin karo bankiyada regionalka ama kuwii kale uu ku kalsoon yahay nidaam noocaasa ma jiro laakiin sidaan fahamsanay waagii dhoweyd oo aan soomaaliya joogay laba sano ka hor saddex sano ka hor waxa weeye waa dadaal badan baa loogu jiray si sidii loo sugi lahaa oo bankiga dhex uu door uga qaadan lahaa ma garanaysaa maamulka lacagaha xawaaladaha ka imaanaya dowladaha adduunkuna waa ku kaalmaynayeen mid kaloo caqabada waxa weeye in lacagihii xawaaladihii santaray leeyihiin waaweyn oo adduunka london dubai meelo kale haddii la kuu run yahay lacaguhu marka lacagtii qalaad badiba halkaasay taallaa halkaa iyadoo taallaana marmar qaarkood la isticmaalaa oo ma garanaysaa mashaariic lagu galaa ama dad la siiya ama la deymiya marka taasna waa arin ay ka yaaban yihiin hay-adaha caalamiga iyo bankiyadii lacagaha soo xawilay oo ay ku abuuri karto war lacagtii maba gaarin dadkii aan usoo diray ee dubay baa lagu qaybsaday waa gartay tan u dambaysa axmed nuur aad baa umahadsan tahay dhowaan waxaad ka qayb gashay barnaamij looga hadlayay dastuurka soomaaliya iyo nidaamka federaalka ah cusub dhaqaalayahan baa tahay arrimaha laysku soo qaaday waxaa ka mid ahayd waxqaybsiga maaragtay mashaariicda ama khayraadka sida loo qaybsan lahaa guud ahaan markaad dhaqaalayahan ahaan ka fiirisid nidaamka aan qaadanay iyo sida caalamka ugu shaqeeyo iyo iyo foorumkaas aad ka qabsan markaa fiirisid maxaa kaaga baxay dhaqaalaha soomaaliya saameyn intee la-eg ku yeelan karaa nidaamka aan qaadanay iyo si u socda iyo sida hadda maamul goboleedyada iyo federaalka iyo isulaha aan qaadeen horta heshiiskii dhowaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhex maray waa arin isla maalintii aan shirkaas jaamacadda aan aan wada joognay yuu soo baxay ama maalintii ka horeysay marka dhaqangelintiisii weli waa dhiman tahay iyo sida ay nidaamka u socon doono iyo sida loo fulin doono af ingiriisiga waxay yidhaahdaan the devil in the details marka markii hoos loogu dego yaa la arki doonaa maxaa dhibaatooyina maxaa caqabadah oo imaan doona laakiinse waa tilaabo wanaagsan waa tilaabo istaahesho in la taageero waa tilaabo u baahan in la fuliyo shirkan waxaa nooga baxay waxyaalo badan runtii inkastoo hal maalin uu ahaa oo adduun weynaha siday arrimaha qaarkood u maamulaan iyo dowladaha kala duwan oo federal systemka ku shaqeeya siday wax u qabtaan ama u qaybsadaan mas-uuliyadaha ama u wadaagaan hantida dalka iyo iyo maaliyadda dalka canshuuraha iyo wixii la mida marka dal walbaba habkiisa iyo dhaqankiisu leeyahay ma jiro nidaam dal kasta qaadan karo oo u qalma soomaaliyana waa inay heshaa nidaamka anfici kara sida ay u qaybsan lahaayeen canshuuraha dalka ka soo baxa u wadaagi lahaayeen isugu dheelitiri lahaayeen dowladaha kala kala duwan oo gobol dowlad goboleeda qaar baa dakli yar qaar baa dakli badan siday wax isu dhaafsan lahaayeen ama u wadaagi lahaayeen waa tilaabo u baahan in laga fakero oo maal maalintee noqotaba maalin tilaabo la bilaabo oo la wadaago arrimahaas mar kale soomaaliya arrimahaas laftigeeda muddaa laga fakarayay intaan ka warhayo waxaan filayaa in sida go-aankaas hadda uu tilmaamayo in horumar laga sameeyey mabda'iyan wax diidan anigu ma arag in wax la wadaago oo wax la qaybsado laakiin jidkii loo mari lahaa yaa laisku ya marmar qaarkood laisku lagu kala duwan yahay waase imaanaysaa waase imaanaysaa oo laga maarmaan bay horumarka iyo wadajirka dalka u tahay Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.